asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle midaanan maantana haddii eebba idmahayo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa qaybo ka mid ah waana kuweennii aynu hadba dhinac ka soo qaban jirnay tan maanta aan soo qabanaynana idamka eebe waxaan leenahay ama aan ka eegaynaa dhanka qoysaska isu ekaanshaha is-shabbihidda isa saaweynta iyo isa suuraynta intaba waana sheeko ku saabsan sheekooyinkeenna gungaadhka ee weliba dhanka isirka iyo waxanfacaadda la yidhaahdo ama firka la yidhaahdo ama maaragtay dirka la yidhaahdo ka soo jeeda haddaad qaybahaas oo dhan isticmaasho qaybana way soomaaliyoobeen kuwana waaba afkeenna hooyo oo waaba soomaali midaanan maanta aan ku soo qaadanaynana idamka eebe waxay noqonaysaa waxaa jiray nin ninkaas isaga ah waxaa la noolaa aabbihii isagana waxa uu dhalay laba gaban oo yaryar markaan ku leeyahay laba gaban oo yaryar waa laba wiil oo yaryar labadaa wiiloo xuurar ah oo laba wiiloo midna xuur yahay midna uu ka yar yahay oo kuray tincasa yahay ayuu lahaa haddii eebba idmahayo isla isaga laftiisa waxaa la noolaa aabbihii oo ah ragga la yidhaahdo walaalkii dhale markaan ku leeyahay walaalkii dhale waxa weeye laba nin oo aadan u malaynaynin inay isdhaleen waad garanaysaaye inta badan gabdhaha ayaa dhahay blaaye yaraan baan ku dhala waan isla egnahay laakiin ragga laftiisa waa jiraa rag yaraan ku dhalo oo haddii eebba idmahayo isagiiyo wiilkiisu ay isla hana qaadaan ama ay geedka shirka ama goobta talada ama goobta wadaanta ay isla soo gaadhaano si wada jira ay isula shubaan iyagoon tabar isdheerayn waxaan uga jeedaa nin yaraan ku dhalay oo wiil uu yaraan ku dhalay uu laba wiil sii dhalay weeye odaygu odaygaas isaga ah ayaa la jooga wiilkii uu dhalay labadii wiilee uu sii dhalay wiilkiisu ayaa u imaaday labada wiila waa laba da-ood oo kala duwan waxaana u dhexeeya dhowr da-ood oo laga yaabo inay da' baaqata yihiin ama islaantu ay meesha ka saartay oo ay tabis gelisay haddii ay beydmahayo halkaa markay xaaladdu marayso labada weyl kii weynaa ayaa sidaa u eegay aabbihii isaga dhalay markaasuu wuxuu arkay awowgii suu awowgiina saas u eegay waxaa u soo baxday labada nin inay aad isugu egyihiin wiilkii si halhaleela isagoon uga fiirsanin dhanaca isirkiiyo isdhalka ayuu yidhi aabbow adiga aabbahaa wuu kuu egyahay aabbow adiga aabbahaabaa kuu eg buu yidhi aabbow adiga aabbahaa ayaa kuu eg ayuu si deg degoo keliisa u yidhi kee yaraa oo laga yaabay inuu sagaal jir meelaha ahaa ayaa hadalkaasu u cuntami waayey dee sababtoo a maskaxda biniaadanku isku si uma shaqayso aqoonta iyo garashadana looma sinna waa tii sheeko kale ay jirtay oo wiil yaroo qaawan oo geed saaran u dhehayey ma nin ciro lehaad rabtaan mase nin caqli le haddii eebeed mahayo ninka odayga ah wiilkii yaraay hadalka wiilkan ka weyn ee laga yaabo ilaa lix sana inuu isaga ka wen yahay uu yidhi ayaa u dhadhami waayey kolkaasuu si deg dega hadalkii u qaatay intaan labadii oday midna hadlin markaasuu yidhi horsaa ma ahee waxaad dhahdaa aabbow adiga aabbahaabaad u eg tahay dheh aabbow adigu aabbahaabaad u eg tahay dheh buu yidhi hadalka fiiri durba waa uu islaba rogay waxaanuu saxahayaa midkii isaga kor uga weynaa oo walaalkii ah wuxuu yidhi waxaad dhahdaa sidaa ma ahee aabbow adigu aabbaha baad u eg tahay dheh meeshii aad dhihi lahayd aabbow adiga aabbaha ayaa kuu eg sababtoo ah warku dee ismaba qabanhay waxa uu saxayana waa wiilkii ka weyna taasoo labada oday laftoodii cajab gelisay halkaana waxaa uga soo baxay labadan wiil ee walaalaha midka ra'yiga sarreeya mahmaada maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebbe waxaa la yidhi dhagax iyo birba lama dharbaaxo waxaa la yidhi dhagax iyo birba lama dharbaaxo